الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال كل سنة وادد عصب كما جران وادد هران الصمر هشيم وإمامك معروف كاشير كاي هشيم بن بشير abi bashirina waa ninkii siqadaa kollay kunyadiisan buu aada ugu shuhroobay magaciisana jacfar ibnu iyaas baa la yidhaha ma ibnu abi waxshiya bal markaa saciidna de waa taabiciga macruufka qaala wuxuu yihi markaa ibnu cabaas qadima rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yimi almadiinata madiina fawajada wuxuu helay oo uu la kulmay alyahuuda yahuud oo yasuumuuna soomaya yowma caashuuraa maalintii caashuuro soomaya fasu'iluu waa la weydiiyey can daalika arrinkaasoo sababta yoomkan u soomayaan baa la weydiiyey faqaaluu waxay idhaheen hada alyowmu yowmkani aladii yoomkii weeye adhara allahu fiihi yoomkan dhexdiisa ilaahay uu dee mid gaaliba kaba yeelay muuse nebi muuse iyo bani israa'iila reer bani israa'iil uga nusreeyey uu kor yeelay calaa fircawna fircawn oo yoomkii ilaahay muuse iyo qowmkiisiina uu badbaadiyey fircawn iyo qowmkiisiina uu biyihii iyo baddii ku qaraqay weeyaan fa naxnu anagu nasuumuhu waan soomaynaa yoomkan tacdiiman lahu waa shukri antaa ilaahay ugu shukriyayno iyo dee nicmadaa weyn baa dhacday iyo nasrigaa weyne anagoo yoomkan sidaa ku xusayno ku weynaynanaan u soomaynaa faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi naxnu anaga awlaa idinkaga mudan oo bimuusa nebi muuse idinka dhow idinkaga xaqle minkum idinka waayo dee marka la eego usuushii diinna waaba dee rasuulka ilaahay iyo ambiyadoo dhami way isku waafaqsan yihiin kitaabkiisii ilaahay soo dejiyo isaga kusoo dejiyay inuu xaq ahaana dee waaba tan aan rumaysanahay iyagu se dariiqiisii way ka baydheen diintiisii way taxriifiyeen afkah kaba sheegteeno waddadiisii ma hayaanba marka annagaa idinkaga mudan idinka dhow muuse idinkoo fa amara wuxuu amray markaa bisawmihi in la soomo yoomkaas waxadaثnah bnu bashaari wa abubakr bnu naaficin jamiiعa can muxamed bni jacfari can shucbata can abi bishri bihada اsnaadi matnigii inooma soo celinaya waa dariiq kaloo xadiidku leeyahay moxamed ibnu bashir iyo abubakr ibnu naafic moxamed ibni axmed ibni naaficin la yidhaahna hore waan usoo maray awowgiina waa loo tiiriyeybe ama loo nisbeeye labadan baa muslim ka wada warinaya jamiicanna iyagu u jeedaayo oo waa labadaas oo dhan ba xadiidka waxay ka wada wariyeen can moxamed ibni jacfarin uqundar can shucbata can abi bishrin marka abi bishir marka horeba sanadka hore inoogu sugnaa ee husheym ibnu bashiir ayaa markii hore abi bishir ka warinaya nimankana shucba ka warinaya walow labada sanadna ay kala caalisayiin oo kaa hore abi bishirin iyo muslim labaa u dhaxeeyey halkanse abu bishirin iyo muslim saddex baa u dhaxaysa bihada isnaadna wuxuu wadaa waa abi bishirin wixii ka dambeeyey oo qaala wuxuu yidhi qaaladan faacilkeedu ama waa damiir shucbo u laabmaya oo markaa wuxuu hi ay qaala wuxuu yihi shucba manaa isagu xaggiisa maaha ee waa riwaayadiisii uu xadiidka warinayey ee dee ibnu cabaas dariiqiisa ama sanadkuna uguba dambeeyey ayaa riwaayadiisa wuxuu ku yidhi fasa'alahum rasuulkii ilaahay baa weydiiyey markuu arkay iyagoo sooman can daalika soomkoodaasuu weydiiyey oo macnuhu waxa weeyaan hushaym ibnu bashiir riwaayadiisii can abi bishrin can saciid can ibni cabaas maxaa ku sugnaa fasu'iluu can daalika yahuud baa la weydiiyey arrinkan iyo soomkan marka riwaayadii hushayme fasu'iluu can daalika ayd beddelkeed ayaa shucbo riwaayadiisa maxaa ahayd فsألهم rasuulka ilaahay baa weydiye halkii fas-iluu bedelkeeda fasa'alahum riwaayada shucba ahayd xadiidkuna waa kii hore inooma ti kale inooma soo celinba weli xadiidka duruqdiisa ay noo socoto dee kolley waan kusoo yar noqon doonaa markaan duruqdiisan israacino وxadثnي بن أbي cمر qال xadثna سفyان عن أyوب عن عبد الله بن سعيد بن جuبير عن أbيه عن بن عabاس رضي الله عنهما xadiidku waa kii imakaan kaba soo baxnay ee dee mati intii hore ka yar badan baa inoo soo socda سacيid iبnu jubayrna marka horeba iبnu cabaas dee taabicigii ka warinayuu ahaa ee maanta halkan abubshrin oo isagu saciid kaba warinayay baa ka baxay waxaa halkiisii ku sugan walow sanadku dhammaanba uu iswada bedelay de inta ugu dambaysa mooye cabdullaahi ibnu saciid ibnu jubayr oo saciid ibnu jubayr baa dhalay waana nin qiimo badnaa oo hiqo ahaa oo faadil ahaa soo xaafidba kaa cabiro hiqatun faadil tirmidi baa wuxuu ayuub kaba soo naqliyaa inuu yidhi waxay kuba tirin jireen aabihii oo saciid oo dee la og yahay fadligiisiiyo markaa nin kaba mudan bay kuba tirin jireenoo bal waxaan leenahay waa nin aada u qiimo badnaa faadil ahaa hiqo ahaa dee markaas waxa weeye cilmigii kolley aabihii iyo heerkaas yaanu dee wada gaadhinba laakiin xagga fadliga iyo hiqanimada waana xafnu xajarna dabaqada lixaadee ruwaadu kaba dhiga ana dabaqda qaxaad iyada isaga istilaaxiisana waxa weeye dad saxaabadii meerhkii ugu dambeeyey soo gaadhay laakiin aan arag oo arag aanu u sugnaanin marka qolooyinkan sikaara taabiciin la yidhaaho waa la mucaasaro kuwa dabaqadoodii geestaa haddaynu mucaasaro ka eegno la mid weeye laakiin markaan royo iyo aragti ama la kulan eegno waa dee atbaacu taabiciintii oo saabicadii bay la mid yihiin ayuub imakaanu xadiidka kaba warinayaa waa sikaara taabiciin weeye bal taasba weeyaan oo waxaa muslimna hore umaynaan soo marin imikana dib uma dambeeye xadiidkan buu saxiixeenan saxiixa muslim cabdillaahi ibni saciid ibni jubayr ku leeyahay wuxuu yihi haddaba ibnu cabaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay qadima almadiinata madiine ayuu yimi fawajada wuxuu helay uu la kulmay alyahuuda yahuud waa nimankii dee madiinaynay way deganaayeen aadna way ugu badnaayeen dee saddex reer oo aan dee badan baana meesha deganaa ansaar oo aws iyo khasraja na markii hore way uga soo horreeyeen oo iyagoo meesha degan bay yimaadeen waayo iyagu mar ay dee nimankii ruumaankii ka soo cararayeen idihaadkoodii bay jasiirada soo galeen jasiirada carbeed ansaarna asalkoodu wuxuu ahaa yeman iyo sadkii ma'rib markii uu dumay baa la kala qaxay oo la kala tegay oo dhulka dadkii ku noolaa baa baahay kuwa dee iyagu ansaaroo ugu sokeeyo halkaa degay iyo kuwa iyagu shaam usii dhaafay sida khasaasinadii ay xagga qaraabo sare ay yihiin khasaasinada iyo ansaariyo qolooyinkii markii dambena ciraaq iyo madaxda kaba noqdee manaadiradii oo iyaguna halkaas tegay iyo adugu bal dhulkii waa la baahay markii sadkaasi dumay haddaba waqtiyadaasay ansaari halkaa degeene laakiin imaatinka yahuudi waa soo horreeyey uu ka soo horreeyey bal nimanka yahuud buu la kulmay oo sooman yowma cashuura maalin cashuura faqaala lahum rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi ma hada alyowmu yowmkani muxuu yahay alladii yoomkanoo tasuumuunahu aada soomaysaan dee soomkoodii kale caadiga ahaana ma ahayn yoomkan sida gaarka a u soomaysaan muxuu yahay maxay sababtu ay tahay faqaaluu waxay yidhaheen haadaa kani yowmun maalin weeye cadiimun weyn waa maalin weyn yoomkani siu ku weyano waatanoo anjallahu ilaahay waa badbaadiyey fiihi yoomkan muusa wa qowmuhu muuse iyo qowmkiisaba wuu badbaadiyey waqaraqa uu qarqiyey fircawna fircawn iyo wa qowmuhu qowmkiina badii ayuu ku hafiyuu ku qarqiyey fasaamahu muusa markaa dee taasi ay dhacday baa nebi muuse yoomkan soomay shukran shukri ilaahay nicmadaa uguba shukriyeeyee nusradaa uu nusreeyey diintiisii iyo mu'miniintii fa naxnu anaguna markaa waaba tabac muuse iyo weyneyn yoomkiya nasuumuhu waanu soomaynaa oo sidaasaanu u soomaynaa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi fanaxnu anaga axaqu ku xaq leh wa wlaa mudan oo u dhow bimuuse nebi muuse minkum anagaa nebi muuse idinkaga dhow idinkaga xaq leh markaa dee ta saasuu yidhi oo dee sababta awlawiyada ama axaqyada keentayna waa ta aan sheegnay ee dee jaanibkaas fasaamahu rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam markaa rasuulka ilaahay baa soomay yoomka waa mara waxaanu amray bisiyaamihi soomkiisuu amray وxadثna إسحاq بن إبراهيم qال أخبرnا cبدالرزاq qال xadثna معmr عن أyوب بhdا الإسناaد wa إسناadka أyوب عن cبداللahi بن سعيد عن أbيه عن iبن عabاس weeye إسناadku إلا لkن أنه qاal wuxuu yihi markii hore أyوب سندka waa inoogu sugnaa lakiin سفyاn iبن cuyeyna ka warinayay maantana أyوب سندka waa ku sugan yahay mcmر iبن rashid baa ka warinaya markaa matigi waa kii hore uun ee bal waa farqiga riwaayada macmar can ayuub iyo riwaayada sufyaan can ayuub u dhaxaysa ama farqiga yaree hadduu jiro ayuu sheekhu inoo muujinaya dee si aynu uga soo baranee umuuruhu xataa hadday yar yihiin wixii furuuqa ee uu ixtiyaad aada u badan iyo diqo jaanibkaas dadka kale uu kaga horeeyo uuba lahaa marka faacilka qaaladeeta waxaan ka dhigaynaa macmar waa riwaayadiisii ilaa lakina anahu qaala wuxuu yihi macmar markan isagoo ayuub kaba warinaya xadiidkii sanadkiina ku warinaya can ibni saciid ibni jubayrin lam yusami haddii sufyaan ibnu cuyeyne riwaayadiisii can ayuub ay ahayd can cabdillaahi ibni saciid ibni jubayr isagu uu ibhaamiyey uu magacaabina wuxuu yihi macmar riwaayadiisa can ibni saciid ibni jubayrin ina saciid ibni jubayr buu ayuub kaba wariyay laakiin waa kee waa kaa inoo magacaabana waa cabdullahi ninkaas siqada ah lam yusami magaciisa ma sheegin bal xadiidka duruqdiisii waan gaadhnay waana xadiid kaleo axaadiistii caashuuro kuba tacalluqsanayd ah xalay waxaan soo marray oo xadiidkii caaisha aan ku soo marray rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in dee ay horta iyadoo dee iyo inuu soomay oo qabla alhijraba uu soomi jiray waxaana xadiidkaa inoogu sugnaa caaisha xadiidkeedii inay yowm ay maalin qurayshi ay weynayso oo ay soomi jirtay uhaa waana taa nidhi kaswada kacbadana waxba ay dee maraday ka bedeli jireenoo maalintaasay wax huwin jireen dee wixii cusub ay huwin jireen bal rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa soomay xadiidkana waxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay markii uu yimi madiine inuu iyaga arkay oo kuba soomee dee si labada xadiid waana ishkaalaadkii aan barhkood yar sheegayay labada xadiid sidaan isugu wada geysano macnuu maaha inuu soom markaa bilaabayba rasuulka ilaahay soomkiisani waa horeeyey dee arrintuna waa ta aan linidhi may aha inun muwaafaqo qoomkan gaalada ah bal waxaanuu kuba waafaqaye dee kolley waxaani wax sharci hore ay kaba soo gaadheen buu ahaa hadday tahay yoomkan fadiiladiisa iyo soomkiisaoo muwaafaqo taas bay ahaydba rasuulka ilaahay sisaa u xajkiiba dee ay waxay iyagu markaa ma'suura uu ahaayo rasuulka ilaahay baa u xaji jiray waxyaalihii kale ku korkorriyeen ay ku dareen ee shirkigood ahaana uu rasuulka ilaahay ugaba fogaa isagoo asla alxaj iyagii kuma waafaqayo bal taas bay ahayd marka halkan waxaan leenahay dee iyaga qoomkan unbu iyo la kulankood iyo arrintan ay sheegeen taasun mooyaane laakiin soomku waa u horeeyey oo su-aashan markaa weydiiyey iyo siay ugu jawaabeen waxay ahaydun bal xaaladan iyagu ay kuma sugnaayeen iyo waxaanuu ka arkay waraysigeed baabu horta taasi iyada waa mid buu ahaa arrin kale oo culimmadu ay iyadana halkan soo dhigtaanna waa jiraayo qowmkani waa qowm gaalo ah dee warkoodiina maqbuul maaha diintoodiina dee qur-aanka naskiisiiba waa kuwan inay taxriifiyeen oo dee kelimkii min bacdi mawaadica maca mawaadic labada ay kaba taxriifinayeen taasi ay jirto waxyaalo badan ay bedeleen warkoodii markaas si maqbuula maaha rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh arrintan dee waraysigoodan iyo tan iyo uu yihi annaga idinkaga xaq leh iyadoon warkoodu maqbuul ahayn siay iyadana xaaladaasi noqonaysa maziri baa wuxuu raximah llahu tacaala isagoo isagu yidhaahaa waa imaam kitaabkeennan sharaxay laakiin sharaxiisu waa madbuucba sharax badan maho waa dersigii uu dhigayey ee dee la ururiyey buu ahaayo dee sharaxu u cinaayooday oo uu kelima kelima iyo markaa dee xadiis xadiis u eegaya mahayna waa fawaa-idii dersigiisa oo dee fawaaid saraaid waa nin imaame oo xataa dee markaa almuclim bifawaa'idi muslim kitaabka qaadiciyadeedna wuu in badan u laabmuu had iyo goor waxyaalo badan kaba soo naqliyo qaadigan uu daaqana isaga weeye ikmaalulmuclim la yidhaahna kitaabkaas baabu tatimo u ahaa dee ikmaalulikmaalla waa jiraa isna madbuuco ubikiise animadna oda maqaaribadaas ahayd marka isagaa wuxuu kaba dhigaa waxaa suurtagala rasuulka ilaahi in loo soo waxyooday dee tasdiiqooda oo inay arrintan ku run sheegayaanba ee taasiba ahayd ama arrintu dee markuu khabarku mutawaatir iyo dad aada u badan oy suurtagal aanay ahayn inay been ay calaa sabiil itifaaq uga dhacdo ama ay kuba heshiiyaan warka ay laba yimaadaan warkaasi lama shardiyo cadaalo iyo islaamba looma shardiya warkaa waa la aqbali jiray oo waxyaalaha akhbaarta mutawaatirka ama dee de inuu tawaaturay ama dadkii iyaga kaba soo islaamay sidaa dee cabdullahi ibnu salaam iyo oo iyagu dadkaa dee fiqaadee sooba islaamay inay arrinkii adag uba sheegeenbo macnuhuna markaa waxa weeyaanun soomkiisani walow soomkaa u horeeye jiro ama waxii dee muwaafaqadani bayba ahaydba ama waa tawaaturkaas dee ama waaba ijtihaade may ahayn un akhbaartoodii aaxaadoo uu aqbalay un may ahayn bal taasna ujeedadu arrin kaloo muhimaa jirta oo halkan iyaduna kolley waa noocyada ishkaalaadka xadiidka waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay markii uu madiine yimi ayuu yahuud arkay iyagoo sooman helay maalinta cashuurana waa bishan muxaram tobankeeda rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh imaatinkiisna dee rabiiculawal buu ahaa oo muxaramba mabuu iman lafdiga xadiidkoo si wuxuu markii uu yimiba uu la kulmay iyagoo sooman baa daahirka uu keenaya marka taasna waxa weeyaanuun laba xaalo mid bay culimmadu halkan ama laba ayay sheegaan ama laba tafsiir mid waxa weeye may aha macnuu markii uu rasuulka ilaahay yimiba arrintan buu arkayba eh sanadaa ina rabiiculawal buu kaba yimi waa sanadii labaad markii muxaram lasoo gaadhay dee madiinada waa la wada deganaa waa taa mucaahadadaba la kala qortay waktigaa hore maahae markii uu muxaram lasoo gaadhay sanadii labaad ee madaxii dee sanada ay tahay ayuu rasuulka ilaahay arkay iyagoo soomanoo markaasaa deeta waxa weeye uu weydiiyo macnaa waktigan rasuulka ilaahay iyaga arkay soomkoodan ama uu laba kulmee su-aashan iyo jawaabtoodani ay dhacday maaha waktigii uu soo gaadho dee waktigaasi rabiic bay ahaydee muxaramba may ahayd taasi waa arrin kalea jirta ixtimaal kale ixtimaalkaasna kolley waxa ay tahay yahuud dee maanta hadday tahay iyo dee malaa waktigaasba bishan hilaaliga ah may tirsanahay oo ina qamarigan ah muxaram iyo tobankeediyana dee wuxuu arrintu ay tay waafaqsantay waa bishan la tirsanaya inuu tirsanno iyagii hadday shamsiba tirsanayeen oo ay wax iyagii shamsiya tirsanayeen bal cashuuradii waktigaas iyo tan iyo t say muwaafaqadaasi noqonaysaa bacd alculamaa halkan waxay yidhaheen kolley dabaraan iyo wax sidaa xoogeynayana waaba kuba yimiye bal markaa ixtimaalkii horena meesha haddaan doonno waabaan iska daynaynaayo markii ula yimi ayaabuu la kulmay bay noqonaysaa walow cashuuro ay ahayd badbaadadaa hore ilaahay muse iyo qowmkiisii badbaadiyey fircoon iyo qowmkiisiina qarraqay ay ahayd oo arrintu ay muxaram iyo tobankeedii ay ahayd laakiin haddana iyagu dee wixii ay tirsanayeenee shamsigaad bay ku tirsanayeen markaasaa deena yoomkii ma noqonayso oo iyagoo yoomku asalkiisu cashuuro uu ahaa waa wareegayo waktiga rasuulka ilaahay laba yimi oo deyne kolba meel buu gelayaaye si markan waktigan uu rasuulka ilaahay yimi madiina ayuu laba soo kulmay iyagoo sooman marka la eego xisaabtoodii shamsiga ahayd ay xisaabsanayeen walow arrintu ay ahayd dee asalku uu cashuuro ahaaye yoomkii iyagu ay xisaabtan kale ay ulaba kaceen oo deeta taasi waktigiisii bay kaba kaxeeyeenoo rasuulka ilaahay baa la kulmay waktigaasna xisaabtii baa waafaqsanayd arrinku laakiin dee muxuu ahaaba si waxa weeyaan cashuuro oo muxaram ahayd bay arrintu ahayde laakiin xisaabtii shamsigahayd baa waktigan keentay iyo waktigii iyagu kolba maalintii say u dhacday yoomkay waafaqaysay ayuunbay wadeen oo kol dee ay cashuuradii isku dhacaan iyo kol aanay iskuba dhicin bay ahaydba rasuulka ilaahina uu laba soo kulmo tan baaba awlanimadan dee san may ahayne idinka waa ku khadaadeene saa kale ay ahayde annagaa idinkagaba mudan ay timi oo bal haddaan taa nidhaahno iyada waxba ma odhanayno sanadii labaad bay ahayd ee waa sanadii koobaad uno meeshii tawaafuqaasaa dhacay wixii ay tirsanayeen iyo waktigan dambe aan muxaram ficlan ahayn laakiin arrinku cashuuro iyo tobanka muxaram buu ahaaba bal taasna waa arrin kale iyo waa ixtimaal kale ama waa tafsiir labaadoo dee culimmadu khaasatan halkaasna waa shay muhima oo ah dee haddaanay waktigaa la odhan markii hore hilaal tirsan jireena way ka tegeen oo se laba yidhaaho soomkooda dee nasaaro oo kale waktigan ay usoo rareen ma wakti ay rareenna waktigii dee lagu fardi yeelay ma waktigeennan oo kale isbedbedelayo kolle xagaa gelayo kolle wakti ka gelayo hayo iyagaa markii dambe si ay wakti uun qabow ay bay u rarteen ama wakti aan kullayn bay uba rarteen haddaan taa la odhan oo iyagaa bedele aan la odhan dee aan ognahayna inaanay iyagu hilaal tirsan kolley tawjiihaas ama tafsiirkaasi dee wuxuu noqonayaa ka yar munaasibkaa ee meesha adigu bal qabanaya ama u munaasibka ayuu noqonaya waxaana jirto oo kale inuu halkan axmed oo kale uu iyadna ay kuba sugnayd inay tahayna maalintii nebi nuux doonidiisii wastawat cala ljuudiy buurtaa juudi la odhanaya ay kuba sugnaatay oo dee nebi nuuxna uu soobay bal axmed baa isaguna xadiidkan duruqdiisa mid kaba mida kuba wariyeyna labadoodaba la israaciyey oo bal taasna hadday dhacday de waayan bal adigu bal fadli leh bal noocaa yar ishkaalaadkaa yar jirana jawaabahoodii qaarkood bal taasba weeye umuuro kalena way noo dambeeyeen haddii ala idhaho kuba tacalluqsan oo kolley waxyaalaha qaarkoodna oo wax noo dambeeyan ku yar joog joogsan doono وxadثna abubكر بن أbي شhaybة وبن نmayr qالa xadثna أbو اسامة عن أbي عmayس عن qays بن مسلم عن طارق بن شhهاaب عن أbي موسى رضي الله عnه qال أنه qاal kolley dadka hore aynu usoo wada marnay abu cumayskana dee waa kunyadiisii ee magaciisa cutbat bnu cabdillaahi ibn cutbat bnu cabdillaahi ibni mascuud weeye oo abu cumays magaciisa cutbaa la idhaahaa awowgiina cud buu noqonaya cutbaha awowgii ayaa ina cabdillaahi ibni mascuud ah oo waana bal markaa atbaacu taabiciintii kaba mid ah daariq ibnu shihaabna waktiga ru'yaabay u sugaan aragti rasuulka ilaahay laakiin dee riwaayo ma laha waa saxaabi aada yar buu jaanibkaa noqonaya barhkoodna taabiciintii waaweyne dabaqadii koobaad ay kaba dhigaan ee taabiciinto abu muusa xadiidka kaba warinaya horena kitaabka waan ugu soo aragnay daariq ibnu shihaabe can abi muusa radi allahu canhu qaala kaana wuxuu ay yowmu cashuuraaa yowman maalin tucadimuhu ay weynayso alyahuudu yahuudu ay weynayso watattakhiduhu ay ka dhigato ciidan ciid oo ciid bay ka dhiganayaan sida riwaaya inoogu dambaysa faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi suumuuhu sooma antum idinku sooma oo dee yoomkaas kolley sababtiina waa taa waana yoom fadli leh fadligiisuna dee kolley waa waxwaa inooba dambeeyaan horena waxaan filayaa salaad inaan kuba soo aragnay waxa weeyaan un bal idinku sooma weeye waxaaba laga fahmi karaa daahirkiisa ciid kale hadday ka dhiganayeen ciiddana qaaliban dadku ma soomaane inay si kale un isaga nafisayeen oo isaga farxayeen oo taas oo kale rasuulka ilaahayna si iyagii loogu khilaafo wursahoodaas ha yeelin ee idinku sooma iyaga taa beddelkeed laakiin waxaa inoo dambaysa cid iyagoo kaba dhiganaya dharkooda quruxda badan xidhanaya haddana inay si kale soom ahaan kuba weyneynayeen bal waana taa xadiidkii hore aynu kuba soo marrayoo arrinkaasaa ciidnimo iyo soomka oo kale oo kolkol cibaaradan idinku sooma iyaguma soomana idinku sooma la odhan karo laakiin dee axaadiisaan isku fasiranaynaa xadiidkii hore ibnu cabaasniyo xadiis damboo inoo dambeeyaana taas wax ka duwan bay keenayaan oo ah in waxa weeye ay soomi jireen oo dee markaas ismana tanaafina marka halkan agtoodii kama dhaxayn in ciid ay ka dhigtaan iyo dee inay soomaan oo kale ay soomayeen oo waxyaalihii ay kuba ciidayaan ama ay ku weyneynayeen baaba soomkii ka mid ahaa ama soomkiiba ahaa وxadثna أحmed بن المنdir qال xadثna حmad بن usامة qال xadثna أbوالcumays qال أخbarnيi qays fadakra bhda الإsناad mثlah wey waa xadiidkii hore una laakiin ziyaadaha meel inoo socota inoo soo socota markii hore abubakr bn abi shaybe iyo ibnu numayr baa muslim ka wariye maanta sheekh kale oo axmed ibn lmundir la idhaaho sheekhadiisaan xalay sheegayna laba boqol oo dhaafay kaba mid ah ayuu xadiidkii maanta kaba warinaya qolada hore abu saamay ka wariyay ninkana waa axmed ibnu usaamo waa nin keliya un taasna waa kunyadii tanna waa magacii inta kale sanadku waa siman yahay oo waa isku mid axmed ibn lmundir ibn ljaruud alghazaasna waxa weeye adugu waa nin sheekhada muslima kolley waa dabaqo ee iyaga uun dabaqadii kaba yar horeysay una ka yar waawnaa shaqadiisa kuwii ugu yaryaraa un baaba kuba tirirna walow laakiin hore u dhinto dee laba boqol iyo soddonkii hadduu dhintay hore u dhintay laakiin xagga dabaqa ahaan iyo sheekada uu laba kulmo iyo waa nin dadka ee waxa weeyaan dabaqada koob iyo tobnaad ee ruwaadda macnaa ujeeddada waxaan leenahay atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay bal kuwii ugu waaweynaa maahay waa kuwoodii dhexe ayuu noqonayaa oo ruwaadan marka la eego kutubta lixda ay noogu sugan dabaqa ayuunbaaba kaba dambaynaysa muslim oo keliya ayaa kaba wariya kutubta lixdaa bal wax axmed ibn lmundir la yidhaha kutubta lixdaa kuma sugnoo ninkan ahayn nin kaleo axmed ibn lmundir aabihii mundir yahay axmed dee waa badan yahay oo ninkan ahayn kutubta lixdaaba kuma sugna muslimun buu ninkani kusugan yahay kuwa kale magacaasi maba jiro muslim oo keliya ayaa xadiidka adiga ninkan wax kaba wariye weeye bal markaas kolley wax kalena waa leeyahay waa adigu bal ninkan baan leeyahay sidaasoo waa nin marka la eego kitaabkan muslimun ku gooniya wuxuu yihi markaa akhbaranii qaysun fadakara waa riwaayadan isagoo axmed ibnu mundir uu qolooyinkan kale kaba wariyayna inta kale sanadku waa isku mid a wuxuu sheegay bihada lisnaadi milow xadiidkii hore mid laba mid a wazaada laakiin axmed ibnu mundir wuxuu ziyaadiyey oo labadii hore ee abubakr iyo ibnu numayr ama moxamed ibnu cabdillaahi aanay sheegin qaala abu usamata intan baa ziyaado ah riwaayada axmed ibnu mundir la dheer tahay labadaa hore riwaayadooda ay abaa usaame kaba wariyeen wuxuu yihi abu usama yidhi فحدثني صدقة بن مسلم صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال أنه قال maxaa ay tahay tii hore abu marka abu usama abi cumays ama abil cumays oo ninka aalu cabdillahi ibni mascuuda ayuu kaba warinayay riwaayadan axmed ibn mundir tadaasna uu ku wariyey taa hore ziyaado kale ah sheekh labaadoo uu leeyaho qaysun isna kaba warinaya laakiin abi cumays bedelkii ah ayuu sheegay oo la yidhaaho sadaqatu bnu abi cimraan oo waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah kitaabkeenana xadiidkan un kule meel ahwaas la odhanayana qaadi kaba ahaa oo bal mid saasoo kolley saduuqun martabadii ah ninkaas baa maxaa riwaayadiisa can qays ilaa dee abu muuse gaadho qaala wuxuu idhi abu muusa abu muusa kana ahlu khaybara reer khaybar waxay ahaayeen yasuumuuna yowma cashuura waa yahuud baa deganaydna khaybar cashuuro way soomi jireen yatakhiduunahu ciidan waxaanay kaba dhiganayeen ciid oo waayo ciid baanay yoomkaa kaba dhiganaya iyagoo hadda soomaya ee waa suurtagal qoladii kale iyagu madiina inaanay dee heerkan dee soomka mooyaane waxyaalahan samayn jirinna waa suurtagal kol hadii reer khaybar lagu qayday wayulbisuuna way huwinayeenoo nisaa'ahum haweenkooda fiihi yoomkaa dhexdiisa xuliyahum waa wixii layskuba qurxinaye dumar ay iskuba qurxinayeen bay huwinayeen adigu waa la labisanaya sidii ciiddii de dharkii fiicnaa iyo xulidii fiicnayd baa la qaadanaya xuliyahumna iyo xiliyahum iyadoo xada la kasriyo iyadoo la damiyo waxa weeyaan labadaba waa dee jamcu xalyin oo xalyin waxa ay tahay waa mufradkii xuliyun ama xiliyun oo ya-du ay shadanta lagu jamciyaa walibana labadaba laba qira oo sabciye ayaa xuliyuhum dee haba badnaata ee xiliyuhumna labadaba waa qur-aanka waa la aqriyey washaaratuhum shaarana waa libaaska fiicanun hay-ada fiicanun iyo waxaa la isku qurxiyaa shaaro lagu magacaabaa haddaba xulidooda iyo ziinadooda kale ayay huwin jireen oo ay u xidhi jireen faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam fasumuuhu antum waana xadiidkan soo sharaxno imaka xadaثna abubakr bn abi shaybata wacamru inaaqidu jamiica can sufyaana qaala abu bakrin abu bakr isaga wuxuu yihi xadaثana bnu cuyaynata malaa lafdiguu leeyahay can cubaydاllahi bni abi yaziida anahu samica bna cabaasi radi allahu canhuma wasu'ila can siyaami ywmi cashuura ibn cuyeyna xadiidka wuxuu ka warinaya nin cubaydillahi bni abi yaziid la idhaaho waa nin taabici oo waa ninkaa dee ibnu cabaasba laba kulmay oo dabaqadii zuhri iyo qataade iyo weeye waa nin mawaalidii kamid oo ahlu qarid ibnu shayban uu mawlahood weeye xadiidkiisu waa badan yahay bal waxa weeyaan waa taas dee imankaa inoo horeyseen samica bnu cabaasin anahu samica bnu cabaasin radia allahu canhuma walxaal su'ila can siyaami ywmi cashuura bmacnaa waxa uu maqlay cubaydاllahi bn abi yaziid almaki ibnu cabaas iyadoo la weydiiyey maalinta cashuuro soomkeeda faqaala wuxuu yidhi ma calimtu anigu ma ogi ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay saama yowman maalin inuu soomay yadlubu uu dalbayo fadlahu fadligiisa oo wuxuu u soomaya ay tahay waa qasad uu u qastayo uu dalbayo fadliga uu leeyahay cala ayaami maalmaha kale uu ka mudan yuu ka fadli badan yahay ilaa hada lyowma yowmkanun mooye waa maalinta cashuura walaa shahran mana ogi oo kama warhayo rasuulka ilaahay inuu bil soomay dee fadligiisa uu dalbayo bilaha kale uu ka fadliga badan yahay ilaa hada shahra bishan rabadaan mooye bishan mooye yacni wuxuu ujeedaa rabadaana bisha rabadaan oo ibnu cabaas baa la weydiiyey soomka cashuura wuxuu sheegay dee soom mudan inuu yahay rasuulkii ilaahayna inuu soomi jiray isagoo fadligan uu leeyay uba qastaya waana taasaynu soo maray uu dadka amri jiray oo aada uguba adkeyn jiray weliba adkeyntii hore kaba badanna way noo soo socotaa oo markaa baab dabadiibay inoogu iban doontaa weli axaadiisii cashuurun baan kuba jirnaa taas wey marka xadiidka daahirkiisna wuxuu noqonayaa ama ibnu cabaas jawaabtiisani yoomkan marka la eego dee yo rabadaan marka gees u dhigno ayaamihii la soomayey oo dhan yoomkii ugu fadliga badnaa ee uu isagu ka warhayay rasuulka ilaahay uu u qasti jiray fadligiisu inuu yoomkan ahaa waxaana inoo dambaysaba maalinta carafa inay fadli badan soomkeedu leeyahay oo haddii yoomkan cashuura uu sanad kafaaro u noqonayo sida xadiidka abuqataade inooguba sugan ee maalinta carafa laba sanadood bay kafaaradee tahay iyadaa ka mudan bay tahay ee waxba xadiidkaa inoo dambeeya iyo kani waxba tanaafi kama dhexeeyo ibnu cabaas mu odhan ma jirto yoom ka fadli badan ee yoomkaas oo la soomo ee wuxuu yihi anigu intan ogahay buu ihi wuxuu ka warramay cilmigiisii marka haddii dee saxaabi kale rasuulka ilaahay waxaanu ibnu cabaas ka maqlin uu ka maqlay uu inoo soo naqliyey isaguba wuxuu yihi anigu ma wuxuu yihi ma ogi buu ka yidhi ma ogi rasuulka ilaahay inu taa yeelay haddii cid kale og oo intaa wax ka badan uga xogaalsanay ay inoo soo naqlisa ay jirto dee taasunba ah la qaadanayaae waxba markaa hadalkiisu isagoo haddii imanka yidhaaho meesha maba jirto yoomka yoom ka fadli badan ayaa la odhan laha si in u kala raajax yeelaa lakiin wuxuu ka warramay un cilmigiisii iyo xasba cilmihi dee cid kalena wax inoo warisay yoomkaa kale fadligiisna cilmigoodii oo aan ibnu cabaasayn bay inoo soo naqliyeen markaa taa weeye waxba tanaafi kama dhexeeyo un وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnا عبدالرزاق قال أخبرنا بن جurيج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الاسناaد klna بhda الاسناaد buu اsتعmaalaya klna في hada الاسناaد de san hore usoo sheegnayna aslku waa bعda halkan waxa weeyaan waa isla macnown waa de بhada اsناadka horeynu soo maray بmثl waliba lfdigii mid laba mida bab أي يوم يusam في ashura في cاشhuراء bal maalintee baa la soomaya cashuura oo dee fadliga cashuura bal horta me adkeyntii aada la isugu adkeynaya iyo mashruuciyadiisii iyo bal asbaabihii iyo waqtiyadii hore bal mabda-iisi iyo xaggii bilowg oo kale iyo umuuro wataan soo ogaanay baab kalena waa inoo sii dambeeya bal cashuura ee lafdigani waa min alcashr toba baa laga soo qaato ee yoomkaasi waa yoomkee kollayna markaan cashuuro nidhaahnaan leenahay lafdigani dee waxa weeyaan wuxuu macduulun can ilcashri waxay tahay waa yoomkaa tobnaade dee waa bishee buu yahay iyo bal ibnu cabaas isaguna wuxuu ka qaba yoomu cashuura yoomka uu yahay waa tan وxadثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiic bn اljaraaxi عن xaajib بn cmr عan الxakm bn الأcraji qaala اntahaytu ilى bni cabaasi radي الlahu canهuma وهuو متwسd ridاءh في زمزم بلxاج بن cمر iyo xkم iبن الأعrج oo awowgii loo tiiriyey waa xkم iبن cabdاللahi بن اسحاaq iبن الأعrج أعrجku awowga labaad baabu noqonaya waayo isagu ina cabdاللaahi weeye cabdالlahigaasna waa ina isحاaq isحaaqaasa ina acraja horeynu kitaabka ugu soo maro oo nin ثiqa oo taabiciya qaala wuxu uhi ninka xkم انتahaytu ilى بن cabاasi رadي الله عنهma cabdاللahi بن cabaas baan soo gaadhay oon u imi walxaalo wa isagu mutawasidun uu barkan yahay ridaahu go-iisii fii zamzama waa cinda zamzama weeye ceelkaa zamzam agtiisa oo makay ahayd kacbada agteeda halkaa ceelka agtiisa oo waana siqaayadii oo dee iyagaana gacanta ku hayay baa aalu cabaas ayaa waxa weeye uu jiifayo oo go-iisiina uu barkadaa faqultu lahu waxaan ku idhi akhbirnii can sawmi caashuuraa bal waxaad iiga warantaa cashuuraa soomkeeda tu weydiinayaana waa xagga waktiga la soomayo waktigiisa iyo maalintu kuu yahay faqaala wuxuu idhi ibnu cabaas idaa ra'ayta haddaad aragtid ama markaad aragtid hilaala muxarami bisha muxarama dee bisheedu ay bisha ay bilato facdud markaa tirada bilow yoomkaa kow ka dhig oo tiri macnaha ujeeddadu maalmihii tirso wa asbix waxaad noqotaa ama aad waa beriisataa yowma taasic maalinta sagaalaad saa'iman xaala tahay oo wuxuu leeyahy ibnu cabaas bal bisha muxaram markaa ay kuu bilato halkaa tirada ka bilow maalintaa kowdhe markaa maalintay sagaal tahay waagu ha kuu beriyo adigoo sooman qultu waxaan idhi waxaa odhanaya xakam haakada haakada ma sidaasuu kaana rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam yasuuma rasuulka ilaahay ma sidaasuu u soomi jiray oo soomkiisu ma sidaasuu ahaa oo macnaa maalintaasuu soomi jiray qaala ibnu cabaas wuxuu uhi nacam ha weli xadiidkaan wadaynaa kolley waana ishkaalaadka dee jira een sheegayey mid kaba mid ay tana noqone iبن عabاس marka leegada sanuu inoogu fasiraye وxadثnي محamed بن xاtimi qال xadثna yaحyى بن سacيidi الqطاn عan معaaوiyaة بن cmr qala xadثnي الحakم بن الأعrج qala sألت بن عabاsi رadي الله عanهuma معaaوiyaة بن cمr بن khالد النصrي waa nin ثiq ah msلم iyo abu daud iyo نaسaئي baa kutubta لxda ah riwaaye uu ku leeyahay welibana dhammaantood xadiidkan buu ku leeyahay mucaawiyat bnu camr bni khaalid الnasri kolleyna waa dadkii sikaara taabiciin dee la mucaasarooday la wakti ahaa walow aanay dee aynaan isagu taabiciintii aanu kaba mid ahayn sa ninkaa horan sheegaya cabdullahi bni saciid ibni jubayrun oo qolooyinkaasee saadisa oo xaafid kaba cabiro bal waxaan leenahay saddexdaa kitaaba oo imika riwaayo ama uu kutubta lixdaa kaga sugan yahay waa muslim iyo abu dawud iyo nasaa-i waana nin hiqaa ninkani wuxuu ku leeyahay xadiidkan imaka aan hayno waana xadiidkaa laftigiisa aan kaba soo baxnay wuxuu yihi haddaba xakim ibn alcaraj saaltu bna cabaasin radia allahu canhuma ayaa weydiiyey walxaal huwa mutawasidu ridahu cinda zamzama can sawmi cashuuraa cashuuro soomkeeda waa bimili xadiidi xaajib ibni cumara xadiidkii xaaji ibni cumar xakam uu kaba warinayay imakaan kaba soo baxnay wuu mid lamida ah yahay xadiidkan mucaawiyat bnu camrin uu kaba warinayo xakam ibn lacraj bal xadiid kaloo ibnu cabaas waa inoo dambeeya haddii aan la idhaaheen waan arki doonaa bal waa xadiidka kaga dow bal isagana may aan laqbeeyaba waxade waa inuu xadiid kale yahay waxadaثana alxasan ibnu caliyin alxulwaniyu qaala xadaثana bnu abi maryama saciid ibn اlxakam weeyo inuu hore marar usoo aragnay qala xadaثna yaxya bnu ayuba qala xadaثanii ismaaciil bnu umayata anahu samica aba qadafana bni dariifin ibna dariifin ilmuriya kolley isagana hore usoo aragnay magaciisa sacad baa la yidhaha baa barhkood yidhaaheen laakiin bal abaaqadafan ibna dariif yaquulu waana taabici weyn weeye ama taabi marka leega dabaqadii dhexe ee taabiciinta ama halisa kuwa xaafid kaba cabiro kuwoodii ugu waaweynaa weeye qolooyinkaas yaquulu ninkaasaan maqlay isagoo le samictu cabdاllahi bna cabaasin radia allahu canhuma yaquulu xiina saama rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam yowma cashuuraa rasuulka ilaahay markuu soomay maalintii cashuura wa amara u amrayna bisiyaamihi soomkiisii uu amray ayay qaalu yidhaaheen yaa rasuula llahi rasuulka ilaahay o eeg waa markuu soomay san imika xadiidkiisii cashar kuba inoogu soo bilaabmay aan kusoo aragnayna markii uu yimi madiine ayaabay ahayd bal haddii aan kaba dhigno sanadii labaad madaxeedii dee waxaabay noqonaysay waa dee adigu sanaduu markaa soomayeyna waktigana wakti aad u dambeeya isagoo sanado la soo soomo ilaa intii hijradii ama sanadii labaad ee hijradaba la bilaabay soomkaas ayaa waxay yidhaaheen inahu yowmun yowmkani cashuura tucadimhu way weyneysaayo alyahuud wanasaara yahuud iyo nasaaraba waa yoom ay weyneeyaan taas buu bal yahuudda weyneynteedii waa garanayo waa taasoo nebi muuse iyo qoomkiisii yoomkii ilaahay badbaadiyey fircoon iyo qoomkiisiina laqaraqay weeye riwaayaadkana saasaa inooguba yimi ama nasaaro weyneynteedu waa taa xadiidka inooguba suganna waa nooc iyaduna waxyaalaha dee jawaab uba baahan marka bacd alculamaa say halkan jawaabtoodu ay tahay waxa weeye walow iyaga taas dee aan naqliyo kale aynan uba hayn haddana nasaara marka la eego towraad iyo axkaamteedii guud ahaan ama inteedii ama qaybo kaba mida nebi ciise ay markii uu yimi injiil lagu soo dejiyey lama nasakhin ee qaybo ayuunbaaba la nasakhay sida qur-aanka wali uxila lakum bacd aladii xurima calaykum si aan idinku baneeyo waa kii laydinka xarimay de iyaga dulmigoodii fabidulmin aladiina haaduu xaramna calayhim dayibaati uxilat lahum bal adigu markaa kaa laga xarimay berhkii marka waxa weeyaan injiil waxyaalo lagu xalanasakhay oo towraadina way jireen laakiin axkaamo badan oo towraad ahaydba oo iyagu bal maalan ay kuba camal falayeen oo towraadteedii ahaydba waa jiraano ilaa waqtiyadan dambeba ama waa kaas iyaga marka la eego masaadirta nasaara waxay alcahd alqadiim yidhaahaan iyo alcahd aljadiid iyo dee kutubtoodu ay kaba midto cahd alqadiim dee imaka towraad iyo ambiyadii reer bani israa'iil ee hore nebi ciise kaba horeysay dee suxuftoodii iyo waxyaalo saasa ama ayaa soo gelaysa cahd alqadiim bal markaa waxa ay tahay in weyneyntu halkan dee in nebi ciiseba misaal ahaan soomi jiray iyadoo saas oo kale uu raacayo nebi muuse ama waxyaalihii dee iyaga laga bedelay ee injiil laguba nasakhay aanay taasi kaba mid ahayn baa tacdiimkoodani u ahaayo bal taas baa tawjiihatanna ay noqon inahu yowma tucadimuhu lyahuud wالnasaara faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam faida kaana alcaamu sanadu marka uu ahaado ama uu galo almuqbilu waa sanada soo socota dee markaasa yom cashuura ayay ahayd oo maalintaas iyada soomka waa dhammaadaye haddaba sanada soo socota marka uu inoo galo in sha allahu haddii ilaahay iraadeeyo subna waan too soomaynaa alyowma taasica maalinta sagaalaad baan soomaynaa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi falam yaأti alcaamu lmuqbilu sanadii muqbilkaayd mabay iman xataa twufiya rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam hadday sanadaa dee waxa weeyaan koob iyo tobnaad ba ahayd in taasunbaaba ay noqonaysaa muxaramteedii rabiicul awalna waa ka dhintay rasuulka ilaahay sanadaasba waa kaa dhintay markaa lamaba gaadhin sanadii kale rasuulka ilaahay muu gaadhin oo maalintii sagaalaad soomkiisu mashruuciyadiisu waa casmigan iyo rasuulka ilaahay inuu doonay iyo inuu taa doonayay un yahamigiisaas mooyaane laakiin ficlan soom uu soomay may jirin oo xaggan baa mashruuciyadiisa lagaba qaadanaya bal xadiidka dariiqiisa kale hay dambeeye xadiidkii hore haddaan kuba noqdo ibnu cabaas markii uu su-aashii hore iyo yoomkii la weydiiyey wuxuu kaba dhigay yoomkan sagaalaad ee muxaram inuu yoomkaasi yahay waxaana ay yidhaahaan kolley taas oo kale malaa waa qaadasho laga qaadanayo markay xowlahooda khaasatan geel oo kale admaada waa kalkiisa iyo siyadaalhii ay u waraabin jireen iyo kolkoo tirasana ay tirin jireenoo manaa ujeeddadu hadduu geeli markuu maanta fulo uu saddexda shano dee uu daaqay kuba maqnaado waa intii uu ceelka ka maqnaado dee saddexda shun bay noqonaysaa maalintii afraad uu soo arooro ayaa waxay kaba cabiri jireen khims manaa ujeeddadu waana hadda afare laakiin maalintii oruu fulayna markay kuba tiriyaan ayay taasoo ilaa sagaalkana sidaasay ama tobankana u isticmaali jireen oo waxay noqonaysaa maalintan ay tashanaad leeyihin ficlan tii afraad bay noqonaysay maalintan ay tatobnaad leeyihin tii sagaalaad buu noqonaysay walowse nawi uu usoo yar dhigtay aada mooday ina wax ku yar jiraan fa ina alcaraba tusami yowma alkhaamisa min ayaami lwirdi ribcan oo dee aada moodo malaa yar nooc cagsi inay tahay haddaba in markaa cashuura markii la yidhi haddii dee saa lagu soo tiriyo maalintii sagaalaad ayay noqonaysaa iyada bal haddii taa la yidhaaho la yidhaho dee ibnu cabaas madhabkiisii weeye taasi oo inuu saa isagu ibnu cabaas qabay iyada wuxuu noqon kollay axaadiisan aan hayn ee kale inoo socotay ayaa ka hor imanayso axaadiistaasi waxay wada keenaysay lafdiganna uu yahay halkii lagaba soo qaatay ama lafdigan dee waa macduulun min alcashri baa nira si uu keenayo inaanay taasi ahayn halkan waxaa la tirinayaane ay maalinta tobnaad ay tahay taas waana siday dee jamaahiir alculamaa iyagu ay kuba tegeenba taas ay kuba tegeenba laakiin ibnu cabaas arrin kalena way jirtaa xadiidkan labaad waxaan u raaciyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalinta caashuuruu soomi jiray baa xadiidkiisan kuba sugnayd markaasaa lagu yidhi waa isagoo muddo sanada soo soomay yahuud iyo nasaaraa weyneeya ee markaa walow beriyihii hore dee soo dhaweyntooda ay kolkol wixii aan isaga waxyi uguba iman muwaafaqadooda rasuulka ilaahayba taas iyo istilaaf uu laba iman jirayna waa dad ahlu kitaab ee wixii aan waxyi ugu iman haddana markii dambe xaqina caddaaday diintina ay faaftay iyaguna ti ay kuba adkaysteen waa khilaafayayo haddaba siuu iyagii uba khilaafo ayuu yihi maalinta sagaalaad ayaan soomaya marka xadiidkiisan dambe xataa naftiisu dee muxuu sariix ku yahay rasuulku inuu maalinta tobnaad soomayey maalinta sagaalaadna uu ku hadneeyey inuu soomo oonu soomina maalinta tobnaad oo markaa habkan ama san hore iyo xadiidkiisan dambe way kala duwan yihin oo xadiidkan baaba ka hor imanaya taas baa waxay keentay culimada qaarkood ee bal si ay isu waafajiyaan axaadiidkana inta la ysu geyn karo waxa weeyaan bal wixii tacaarudkooda la zuulin karo tarjiixna looma kaco midna wahmi imaka kuma tirinayne in ibnu cabaas taa ugaba jeeday isagoo casmigii rasuulku isagu wariyeyba eegayayna waa wakti dambe waktigan waa rasuulku waa taabici ninka kaba warinaya rasuulka ilaahay casmigiisii eegaya yoomkana inuu jidaysayo in la sooma sagaalaad sidee ka tobnaadba la soomi jiray ayaa wuxuu leeyahay markaa maalinta sagaalaad soom maanaa ujeedada rasuulka ilaahay waa doonay inuu soomo adigoo dee maalintii tobnaadna raacinayo wey oo markaa arrinku haddaan taa nidhaahno oo wuxuu uga jeedaa xadiidkiisa dambe isagoo kaba qaatay casmigii rasuulka iyo hamigiisii kaba qaatay uu leeyahay maalintaasna waa maalin la soomo iyadoo dee la raacinayo maalintii tobnaad markaa waxba imaka ma odhanayno dee waa wuxuu la gooni noqday xadiidkiisana kaba hor imanayo bal dee bayhaqiyo waxay kaba wariyeen isagoo mawquufa bal marfuuc ahaana la wariyo ka mawquufka ah ee waxa weeyaan sumu taasica walcashira inuu isagu yidhi ibnu cabaas maalinta sagaalaadna sooma maalinta tobnaadna sooma markaa markaa waxay noqonaysaa un kii casmigii iyo wuxuu isku darayaa taasoo bal maalintaas sagaalaad soom waayo rasuulka ilaahay waa ku hamiyey iyadoo maalintii tobnaadna la soomayo taasi iyada waa mido markaa waan isu geynaynaa waxbana markaa isagiina wuxuu la gaar noqday dadkii kale kaga duwan yahayna kama dhigayno xadiidkan marka kale haddaan iyo labaadna faida kaana alcaamu lmuqbilu in shaa allahu sumna alyowma ataasica macnaa laba ixtimaal bay halkan culimadu isagana yar muujiyaan midi waa lafdigu inuu ixtimaalayo maalintaas sagaalaad baaban u guuraynaayo maalintii tobnaad kol hadday maalin iyagu ay weyneeyaan ay tahay waan iska daynaya o maalintii sagaalaad baan bedelkeedii soomaynaa lafdigu uu keenaya waa ixtimaalaya maalintaasaan soomaynaa iyo inay macnuu noqdo si mukhaalafadaasi ay u dhacdo oo iyagii aan loo shabihin dee waa sumna alyawma ataasic maca alcaashir de waana sidan dee raajax markaa ay culimaduna raajax yeeleen waayo kaasna waa ixtimaal barhkoodna ay xadiidka kuba sharxeen ama ay ku fasireen ee macnuuna uu noqdo ee waa kiiba waa iyadoo bedel ahaan kii sagaalaad baan soomaynaa xataa hadalkan ibnu cabaasi horena lagu fasiri karo ee laakiin waxa weeye dee axaadiistii cashirka iyo tilmaamiisii kii abuqataadiya kuwa horeynu soo maray macnuhu waxa weeyaanun waa si mukhaalafadu ay u taam noqoto ayay kaa sagaalaad iyo kii tobnaad baan soomayna taas bay deeta culimadu kaba dhigaan maraatibta soomku inay saddex noqon oo in dee maalinta tobnaadun lagu kaaftoomo waaba kii asalka ahaa in maalinta sagaalaad iyo maalintii tobnaad la raaciyo iyo in waxa weeye iyadoo ama waxa weeyaan saddex ishaba malaa ixtiyaad baarkood bay ta kala noqon in la soomo lafti xadiidanaysna wuxuu kuba yimi macnaa sooma maalinta cashuuro iyo aw yowman qablahu aw yowman bacdahu maalin ka horeysa ama maalin ka dambeysa haddii xataa aanu taasicii soomin oo ruuxu cashirkii intuu soomo koob iyo tobankii raaciyo mukhaalafadii taas iyo sunnihiiba waa ugu xasilaya haddii aanu taa hore u dhicinu maalintii labaad ee ka dambeysay ee koob iyo tobnaad uu raaciyo iyadana dee arrintan ah mukhaalafadii iyagu walow imika aanay soominba taasi oo dee kuwii hore ay ahaayeen taasi way kuba xasilaysaa bal waa umuurahan xadiidkan isaguna وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb qال xadثna وkiع عن بن abي diئb عن الqاsم بن عabاس عن cabd للh بن عmayr لعlh qال عن cabd للh بن عabاس رضي الله عnهma qال أنh qاl bl snadka xadيidka horta بن abي diئb de waanu inagu badnayne mqadimadiiyana waan kuba soo maray waa imaamkii macruفka mashhuurka ahaa imaam malika طبqadiisa weeye kolley abu dibigani meel dambe u atirsintiisa ku yimaadaayo moxamed ibn cabdiraxmaan ibn اlmugiira ibn اlxaris ibn abi dib waa nin quraysha reer bani caamir ah imaam ahaa caalim ahaa bal kitaab muwaطa oo ka imaam maali kaba weyn yaanu ina soo gaadhina ayuu lahaa dee waricana waa ahaayo oo dee bal taasoo ibn abi dib waana marka la eego manziladii uu lahaa xataa imaam shaafici baa waxaa laga soo naqliyaa ama yidhiba ujeedada culimadii dee aanay u suurtogelin inuu cilmi kaba qaato ayuu leeyahay dadkaa dhaafaya inay u suurtogelin waxa weeyaan kuma qoomamoon la kula la-aantooda dee cid culimadaa kaa mida aanan soo gaadhin ama aanay u suurtogelin inuu laba kulmo xataa nolola kuma soo gaadhin waxaan ahayn ibnu abi di'b iyo layt ibnu sacd ibnu abi di'bna way adkayd inu m ma gaadhi kareen walow dee nololha kusoo gaadheen laakiin aad buu u yaraa markaa uu dhintay bal waa nin imaamo oo taasoo kale ibnu abi di'b inu reer madiinana ah umuurahay kaba soo naqliyaane kolley kutubta taraajimta kuma sugan waxaa kaba mid ah isagoo mana masjidkii rasuulka ilaahay jooga mahdi waa haarun rashiid ama amiir almu'miniin weeye haarun rashiid iyo haadi iyo aabahood ee ibnu jacfar ilmansuur markaas ayaa soo galo dadkii markuu kaco xataa dee malaa dadkii la socday ilaah warkacu dee ukac waa khaliifadii amiir almu'miniin ayaa muxuu yidhi de waa nin taqiyana u ahayo inamaa yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin u yidhi war iga daaya anaaba aragiisan iyo siisan ayaa haybadii gasho kaba naxay oo kale tawaducisi iyo insaafkiisiina maalin ba waxaa nimqaasi la odhanayo oo reer maqaaribadii ahaayo oo dee imaam malik iyo laakiin dadkii wax ka qaatay isagiyaba aha ayaa markii u horreeyuu madiine soo gaadhay ayaa uu masjidkii yimi waa dee wuxuu ka yimi galbeed iyo maqrib dee masri iyo intii ka shishaysay markaasuu masjidkii rasuulka oo isagoo fadhiya salaadna way dhowdaa ibnu abi dibi soo galay oo way licamrin ma isagoon taxiyo tukan buu fadhiistay markii uu fadhiistay ayaa hadal adag oo yar qallafsan ayuu ku hadlaya oo dee ay kaba mid ahayd warkac oo dee adigoon masjidkii intaad soo gashay aan laba ragcadood tukanin waa jafaa iyo qallafsaniye kacoo tuko waa kacay ibnu abi dibio labadii ragcadood buu tukaday salaadii baa la galay markii salaadii la gale lagaba baxay ayuunbuu tiir sidan oo kale ayuu dhabarka saaro xalqadu baaba lasoo wareejiyay isdaba fadhiya halkii dadkii ubaaba dee soo goleeyey waa khajiray waa naxay markaasuu dadkii weydiyu yihi muxuu yahay oo dee taa la yidhi de waa imaamkii caynkaasa iyo kaas iyo kaasoo ibnu abi dibio markaasuu yimi u yihi shek dee raalli ahu kumaa garanayday hadalkaasu yi su yihi ya hada inamaa amartana dee khayra fa atacnaak maxaa dee odhan ba taa la cudur daaran wanaag baadna amarto anaguna waan ku adeecnay inoo kale amartana dee bas anaguna waan ku adeecnay ibnu abi dib bal taa wey ninkan uu ka warinayaa isaga caawa inoogu horeysa qasim ibn اlcabaas kolley dee ashana waa la geliyaa kolkol dee asmaada asalkoodii hore sifada ahaa ali in la geliyay in laga gooyo sida alfadl iyo aar alxaris iyo alcabaas iyo oo labada xaalo waa lilamxi اasri wey asalkii sifada ahaa milicsigeed ayay ashani u raacdaayo markaa in la gooyo in l markaa la raaciyaa labadaba ama waa dee shay jaa-ise waa qasim ibn اlcabaas ibn moxamed ibn mucati ibn abi lahab weeye waa aminha reer bani hashima abulahab ayaa awow u noqonayo isaga waa ina cabaas cabaaskaas baa ina moxameda moxamedkaas baa waxaa dhalay mucatib mucatib u islaamaan filaya ee waa cutbe iyo cutaybe iyo mucatibo dee mid baa kaas aan islaamin labada kale waa islaameen waxa weeyaan haddaba mucatib ibn abi lahab baa awow u noqonaya waa nin hiqa ah oo saadise kaba mid ah kitaabkeenan xadiidkan buu ku leeyahiy xadiid kitaab alfadaail ama halka xawdka iyo inooguma imanayo umuslamo kaba warinaya ayaa kuba imanaya sheekhiisana kolley cumayr la odhanayay baan soo marana ninkii baa dhalayo marna aan arkaynin mawla bni cabaasin marna mawla umilfadli aan arkaynay oan kuba soo aragnay mawla umilfadlina waa la yidhaha cabdillahi bni cumayr mawla bni cabaasna waa la yidhaha waa nin siqay lakin axaadiiiisu way yar tahay ibnu maaja iyo musanifkeenan muslimuun baa wax ka wariya muslimna xadiidkan aan hayno unbu waa ninka u sheekay cabdillahi ibni cumayr kuba leeya cibaaradan lacalahu qaalana shaki weeye laakiin qolooyinkii xadiidka la wadaagsaday sida axmed iyo ibnu maaja iyo xadiidka la wadaagsaday iyaga lacalahu kumay sugnayne can cabdillahi bni cabaasun baa kuma sugnaa kitaabkeenan baa tani adigu ay dhacday shakigu ama sheekha muslim ha noqdo ama cid ku dhowba laakiin waxaan leenahay qolooyinkii xadiidka la wariyey ibn maja iyo axmed oo kale iyaga kumay sugnayn lacalahu waxa weeyaan shakili ama dee lafdigan laal taas baa kuba timi oo can cabdillahi bni cabaasun baaba kuba timi qaala wuxu uhi marka cabdillahi bn cabaas qaala rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam lain baqitu haddaan noolaado ilaa qaabilin waa ilaa sanada soo socota waa xadiidkaan kaba soo baxnay sababtana waa ta aan soo ogaanay laasumana taasica maalinta sagaalaadna waan soomi maalinta sagaalaad waa soomi bal wixii lagu sharxayna waa taan soo maray wa fi riwaayati abi bakrin qaala yacni yowma cashuura maalinta cashuuruu jeedaayo de waa iyadiina waa raacinin weeye markaa sunanimadka ay taasuuca ay sunno tahay in la soomaa waa hamiga rasuulka iyo casmigiisan doonidan uu doonay taas baa dee mashruuciyadeeda waayo rasuulka ilaahay muu makansanin baw man akala fii cashuraa falyakufa baqiyata yowmihi weli axaadiisi caashura inoo socota man akala ruuxa wax cuna fii caashuraa caashuura macnaa waagii baa beriyey wuu quraacdayba maalintiina oba cashuura ka soo qaad isagoon moodeyn bishu inay dee cashuuro ay maalinteedii tahay oo ogaaday inay cashuuro tahay marka falyakufa ha ka joogsado baqiyata yowmi maalintaa inta u harsan waayo soomkeedu waa adag yahay khaasatanna waa waqtigii hore aada uma adkaa horena waa taan soo aragnay walow inta badan culimadu jamaahiirtoodu ay yidhaahaan marka horeba waajib mu ahayna sunno adagun buu ahaa haddana dee hadalkii ibnu mascuud ee uu lahaa waa laga tegay iyo kuwii kale aynu kuba soo maray ayaa haddaan waa waajib lagama dhigin sunanimadkii waa joogaan waa kan fadliga leh waa kan rasuulka ilaahay soogi jiray xataa sunanimadkii ma fududaan oo aad dee waa sunihii adkaa ee fadliga badan lahaa waa jiraayo dee wuxun bay malaa taasi ay noqonaysaa waxaan ishkaal lahayn markaa saa dee dawaaif kale oo culimada kamida xujooyinkood dee nala iyo adiladooda kuwan imika inoo bilaabmayaana ay kaba mid yihiin say inoo keenayso ah inuu waajib ahaa markii dambena ramadaan la waajibiyeyna waajibnimadki meeshii uu ka baxay laakiin suni uu baaqi yahay tan baana keenaysa bal adkayntan aada loo adkeeyey xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna xatim yعni بn ismaaعiil عan yزيd بn abi cubaydi عan salmةa bn اlأkwع radي الlahu عanه anahu qaala kolay sanadka horeynu usoo maray sanadka marka la eega yزيd بn abi cubayd can salmة bn اأkwع muslim maanta yزيid laba nin baa udhexeeya bukhaarي oo kale yزيid sheekadiisii waaweynaa bukhaarي marka la eego ise maki iyo waa dee nin ay soo gaadheen waa sheekadiisii taabiciinta soo gaadheen nin ay soo gaadheenoo yaziid can salama wuxuu u badan yahayba hulaasiyaadka bukhaari qeyb dhan oo kaba mida dariiq kuwan uu kuba wariyaa bukhaari waayo nin kaliyaa udhexeeya sida maki oo kale ayaaba udhexeeya lakiin dee muslim iyada suurtagaltaasi uma aha annahu qaala bacata rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rajula min aslama soo xaafid ibrahim ibnu asma la odhanayay nin reer aslam ah salamat bn lakocna waa reer aslam ayuu diray yowma cashuuraa maalin cashuuro oo fa amarahu wuxuu amray an yu-adina fi nnaas halkuu u dirayana waa dee qaryooyinkii ku hareereysnaa madiina ayuu u diray dadkii baa la ogeysinaya inuu ogeysiiye fi nnaasi man ruuxii kaana ahaa lam yasumku aan soomin oo dee ujeeddadu markii hore soomkumuu talagelin muu soomin laakiin wax muu cunin weeye si aan u kala duno riwaayada dambena ay noogu sii caddayso ruuxii aan soomin oo soom muu niyoon laakiin walam yakul weeye siduu usoo toosuu ku jiraayo weli waxba ma cunin wax muftira falyasum kaasi imika ha niyeeyo ha soomo soomkiisu waa u dhan yahi waman kaana akala oo markaa waxaan leenahay lam yasum dee soom baanu ku talagelina lakiin wax muu cunin falyasum ha sooma isagu waman kaana akala ruuxii wax cunay falyutima hataam yeelo siyaama isaguna imika inta maalinta ka harsan ha iska daayo falyutima hataam yeelo siyaamahu soomkiisa ila leyli habeenkii hataam yeelo ila habeenkii laga gaadhayo macnaha waa adkayn aada loo adkaynayo dee arrinkani waa arrin sunno kaba weyn waa waajiba laakiin waa intaan rabadaan la farad yeelin ruuxii xataa aan dee soom ku talageline niyeyn ha soomo ee waktigaasna oo kolley masala timaado tabiidkii niyada oo kale iyo hadday waajib ahayd miyaan halkan iyo bal taas mala kalaam yaroo koobani waa inoo horeeyey sida balxanafiya qolooyinka kale ruuxii kalena maalintii inteeda kale ha afxidhnaado weyn وxdثnي abوبكر بن نافع العبدي قال xdثna بشر بن المفضل بن لاحقا قال xdثna خالد بن دكوان عن الربيع بنت معawd بن عفrا خالد بن دكوان waa nin taaبعya taaبiciintii yaryareyd kamida cid alla cid kale oo صaxaabadii rasuulka kamid uu la kulmoon ahayn رubayctan ma jirto رubayc buu la kulmo iyadna صqاara صaxaabة ah waayo aabheedba dagaalkii beder baa lagu diray mucawid ibnu cafra cafrana waa mucawid hooyadiina xaaris buu ahaaye bal waxa weeye rubayic markaa way dee cimriday saxaabiyad yarna way hado waqtigii rasuulka wax yar bay adigu walow dee ay qaan gaadhay laakiin haddana way yarayd khaalid ibnu dakwana iyada unbuu cid uu ka maqlay siduu xaafid ibnu xajar yidhaahaa jira labadooduna xadiidkan un bay kitaabkeenan ku leeyihin oo xataa saxaabiyadda rubayic bintu mucawid xadiid kale ma laha oo iyadu warinayso khaalidna xadiidkan uu iyada ka warinayo unbuu kitaabkeenan kuba leeyahy qaalat markaa waxay tihi rubayic arsala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa diray qadaata cashuuraa subaxdii cashuura markii waagu bariyey ilaa qural ansaari ansaar qaryooyinkeedii ujeeddadu waa tuulayaashii iyo qaryooyinkii madiina xagga bari bay u badnaayeene dee hareeraheeda ahaa ay ansaari deganaayeen waa halkii beerahooduna ay ahaayeen ayuu cid u diray alatii taasoo xawla lmadiinati madiina hareerteeda ahayd maxaanu ruuxaasi ku dhawaaqayay dadku dhex marayaa waa ogeysiinaya dama ruux ruux inuu ugu tegaya waa dhawaaqayaayo dadkii baa saa ku ogaanaye man kaana asbaxa saa'iman man ruuxii kaana ahaaday asbaxa mid waa beriistay saa'iman xaaliya isagoo sooman oo soom isagu marka horeba niyeeyey falyutima sawmahu soomkiisii ha taam yeelo yoomkani waa yoomka caashuure fadliga badan waman kaana asbaxa ruuxii ahaaday mid waa beriistay muftiran xaaliya isagoo afuran waabu afuray waxbuu cunay falyutima baqiyata yowmi maalinta inteeda kale harsan ha iska daayo oo ha afxidhnaado haddii dee isagoon soom ku talagelin uu ni aanu niyeynun oo islahaa dee aada iska maanta afurtinna imikaba ha niyeeye weeye kii kale wax cunayna inta maalinta u harsan yaanu soo ha soomanaado markaa xadi labada riwaayaba waxa weeyaan macnaheedu un ruux hadduu soom niyeeyeyna soomkiisi ha taam yeelo ruuxii aan soom niyoon ama hadduu dee aanu wax cuninna imika ha niyeeyo kii wax cunayna maalinta inteeda harsan ee isagu soomkeedii ha wato oo ha bal markaa ha taam yeesho un ama de waxa weeyaan ay dee iska daayo un wuxuu cuno taas oo kale fakunaa markaa waxay tidhi rubayc baa leh waxaanu ahayn bacda dalika intii maalintaa ka dambeysay nasuumu kuwa sooma oo annagu cashuuro waanu soomi jirnay wanusawimu waanu soomsiin jirnay sibyaanana carruurta iyadaa asikaara yaryara minhum waa carruurta weliba kuwa yaryar waa kuwa yaryaroo hadda soomba aan a u adkeysan karahaynba kuwaasna waa yoomkan xurmadii iyo fadliga uu leeyahay iyo si u adkaa soomkiisu iyagana waan soomi jirnay de ina iyagu mukalafiin maahe waa tamriin iyo tadriib un in sha allahu haddii rabbi iraadeeyo markaasay yeeli jireen si ay aqalkii iyo meeshii ay cunto iyo waxyaalaha ugaba dheereeyaan cuntadii ay u ilowsiiyaan ayaa wanadhabu haweenadan baa leh waxaanu tegaynay ila masjida xagga masjidkaanu la kacaynay fanajcalu lahum lucbata waxaanu u yeelaynay lucbo oo wax lagu ciyaaro min alcihni suuf ay ka samaynayeen ama cihnigu waa suuf si guud ama suufka masbuuqe sirqi ama rijiya wax la mariyay taas adigu waa wax lagu ciyaaro oo cihniya ama suufa ayaanu u yeelaynay fa idaa bakaa axadum axadkood hadduu ooyo cala acaami waa liajli acaam ee markuu gaajoodo waa ilmo yar weliba aad ba usii yaryaryiin cuntadaa daraaddeed uu u ooyo acdaynaahaa waanu siinaynay lucbada iyahu isaga acdaynaha waa acdayna lucbata iyahu isagaanu siinaynay cinda aliftaari halkansa baa muslim dhacday nusqooyinkiisa oo dhan baa dhacay laakiin riwaayo bukhaariba maxay tahay waana riwaayada muslime inoo sii caddaynaysa cinda aliftaari waxba xadfan oo muslim walow sidani ay dhacday lakiin bukhaari oo xadiidka la wariyay xataa yakuna cinda aliftaari weeye way maaweelin jireen oo waxaanay ku jeedin jireen ilaa waktigii afurka la gaadhayo waa cindaliftaar maaha inay lucbada cindaliftaar siin jireen inta horaa la siinaya ilaa arrintu ay gaadhayso waktigii iftaarka oo lafdiga bukhaari baaba ahaa xataa yakuna cinda aliftaar waana inoo dambaysaa riwaayada xadiidkanun rubayic ee inoo dambaysa saan ku arkayno xadaثna yaحya بn yaحya qaala xadaثna abu macshari اcadaar yaزid بn اlbara baa la yidhaahaa can khalid بn dakwana qaala wuxuu yihi khalid بn dakwan sa'altu rubayica binta mucawilin ayaan weydiiyey can soomi cashuuraa qaalat markaa waxay tihi bacata rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasulahu cid buu diray waa hindihaasi iyo hininka hindi la odhanayo dad kaleba fii qura lansaari ansaar qaryooyinkoodii buu u diray madiine hareeraheeda ahaa fadakara bimil xadiidi beshrin xadiidkii beshre ibn اlmufadal uu khaalid kaba wariyey mid laba mida ayuu maanta inay abumacshirna isagu kaba wariyey khaalid dee isagoo sanadkii horena kayra anahu qaala wuxuu yihi wanasnacu lahum waxaan u samayn jirnay ciyaalkaa yaryar allucbata min alcihni waa lucbo wax lagu ciyaaro suuf aan uga samaynaynay fanadhabu bihi waan la tegaynay waa bihi macana waa waxaan dee laguba ciyaaro ama cihnigaas ayaanu qaadaynay oo iyagiina intaan kaxayno faidaa sa'aluuna acaama cunto markayna weydiistaan acdaynaahum waxaanu siinaynay allucbata lucbadii baanu siinaynay tulhiim iyadoo jeedinaysa ay ku jeedsanayaan dee ciyaarteedii xataa yutimuu sawmahum adugu waa adkay in ilaahay soomkooda taam yeelaan bal intaa wax kasii adag baaba yimo ibnu khusaymiya ay wariyeen kolley sanadkiisuna xoog buu leeyahy walow isagu dee sanadkiisa uu ka tawaqufayay oo kale inuu rasuulka ilaahay waa ciyaal ama carruurta naaska jaqayse ama faadima iyo carruurteeda iyo cidda kale dee qoyskiisa carruur saasare ayuu odhanayay keenoo afku ugu tufayey canuf ama waxbuu ugu tufayey markaasuu odhanaya hashaqsinne ilaahay ilaa ay dee markaa cadaabda ay ka dhacayso laakiin de waatan wax kale oo malaa kufilaado waa loo keenayo ibnu khusaymiya baa wariyey umuurahaas oo dham waa malaa dee qabla fardi ramadaane si ay u adkayd soomkan ee loogu cinaayonayo xataa ciyaalka yaryara laba soominayay ayaaba arrimahan iyo de aynoo tilmaamayaan ma ayna tusaysaa waxaana inaguba sugan waa ciyaalkii yaryara bal in lagu layliyo daacaadkii cibaadaadkii caado loogaba dhigay aanay mukalafiinba ahaan dad mukalafiina aanu ahaaninbe bal markaa soomka waatan salaadii aynu toddoba jir marka gaadha xadiidkuba inooguba yimi waalidkii baa la amraya isaga waajibku ma aha laakiin inuu baro soomkiina marka uu karo oo kale bal umuurahan wixii la karsiin karo ee dee isagii lagu sii layliyi karo si markuu weynaado isagoo qaba timay bartay oy u fududahay oo waxa weeyaan uu ugu weynaado o aanay ugu cuslaan bal matalan taas baa umuurahan ama xadiidka inoogaba sugan wey baabu taxriim baabu nahyi can sowm yowm alfidr yowm aladxa wallahu subxana wa tacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa